waqtigiina qaaliga ah anoo tixgelinay waxaan si kooban u dul marayaa wasaaradda howsheeda xaaladaan ugu tagnay iyo waxa noo qabsoomay iyo culaysyada na horyaalla ilaa hadeer anoo tixgelinaya wixii hadde xog hoose ah iyo wixii shacabka o dhan lala wadaagi karo waxaana qabaa anigu wadanku waa hal wadan hay-adaha dowladduna maaragtay sida mas-uuliyiin badanba u yiraahdeen waa waa hal wadan ayaan wada matalaynaa ama ka wada shaqaynaynaa halkaas wadan marka haddaan xogta laysu sheegin oo aan dhibaatada jirta laysu sheegin oo wixii noo qabsooma laysu sheegin oo aan la wadaagin oo qofka meesha ku jira ama golahaas ha ku jiro ama ciidan ha ku jira hadduu talo fiican hayo oo arrimo dhibad ku saabsan aan laga qaadan wixii waxay noqonayaan markaas faa'iidadii la rabay lagama wada gaari karo marka mas-uuliyaddu waa mid naga wada dhexaysa waxaan rabaa wasaaradda haddaan idinkaga warramo xaaladda aan ugu tagnay wasaaradda waxaan ugu tagnay xaalad waxna soo qabsoomeyn dowladihii naga horreeyey oo meel cidlaha laga soo bilaabay maaragtay dadkii xamar joogay kolley waa ka warqabaan wasaaradda wasaaraddu waxay ku bilaabatay inay degto xarunteeda xataa kuma bilaaban waxay ku bilaabatay wakaaladda hargaha meeshay ahaan jirtay in ay ku shaqayso ayay ku bilowday tiim yar ayaa bilaabay oo oo dadkii hore wasaaradda ka shaqayn jiray ah marba meel ayay soo maraysay marka annagu hadda markaa nimid xarunteedii ayay deganayd oo la badbaadiyey oo dad mas-uuliyiina oo sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliiska oo oo dagaaladii dhacay oo dhan isagoo marba dad kaashanaya ka badbaadiyey waxaan u tegay wasaaradda arkiibyadeedii laba arkiibyay leedahay mid qarsoodi tahay midna arkiibya caadiya tahay arkiibyadii caadiga ahayd oo shaqaynaysa iyo arkiibyadii qarsoodiga ahayd oo qufulkii la saaray sagaashan iyo kowdii qufulkii la saaray uu saaran yahay waa uu weli cidi u gelin waxna lagala bixin waxna laga xumayn meeshaas inay kusii qafilnaato maaha hadda anuma taaban meeshaeday ku qafilantaha weli mana gelin gudaheeda inay kusii qafilnaato maaha laakiin haddana in loo tala badsado oo waxaas kombyutaro aan internetka ku xirnayn oo digital ah la geliyo si aanay u lumin si aanay usii faafin oo aanay internetkii emaili iyo aanay u noqon in xogtaas hal mas-uul noo soo xafiday intaasoo dhan in aan anaguna kana faa'iidaysano xafidnana isagana ku abaalmarino waxaan u tagnay wasaaradda oo shaqaynaysa saddex iyo toban waaxood leh dhowr agaasimo guud leh xoogyo joogtaa leh nasiib wanaagna saddexdeena wasiira timid meesha wasiirka wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka saddexdeenaba waxaan ahayn markii ugu horreysa wasaaradda loo magacaabo way dad noocaasa dad wasaaradda ka tirsanaa anugu safiir baan ahaa cabdulqaadir ilaa sideetimaadkii uu ka shaqeynayay wasaaradda oo safaaradaha kasoo shaqeeyey mukhtaar oo wasiir ku-xigeenka ahna sidoo kale khibrad wuxuu leeyahay safaarad oo uu ka shaqeynayay markii xilka loo magacaabayay safaaradda lusaka ayuu ka tirsanaa marka saddexdeenniba waan tashanay xaaladdii waa darisnay hawshina waan qaybsanay wasiiru dowlaha waxaan u xil saaray wax alla wixii safaarad ku saabsan wasiir ku-xeenkan waxaan u xil saaray wax alla wixii wasaaradda ku saabsan iyo maaliyaddeeda iyo maamulkeeda iyo shaqaalaheeda ku saabsan sidaas ayaan marka shaqaduna noogu kala qaybsan tahay una tashanaa waxyaabahaan u tagnay waxaa ka mid ah shaqaale badan oo aan qaar aan diiwaan gashanayn waxaan u tagnay shaqaale shaqeeya laakiin aan mushaarkooda muddo badan qaadan waxaan u tagnay waaxna la kala wareego waaxdii maalgashiga waxaa lagu wareejiyey wasaaradda qorsheynta waxaan u tagnay iyadoo nala ku soo wareejiyey shaqaale la-aanna ay tahay waaxdii iskaashiga caalamiga marka howlahaasoo dhan waa howla aan weli dhammaystirmin laakiin gacanta lagu hayo inta aan joognay meesha aan wax ka bilownay iyo waxyaabaha noo qabsoomay iyo culeysyada hadda na horyaalla annagu waxaan shaqo ka bilownay wasaaradda arrimaha dibadda waxay mas-uul ka tahay habmaamuuska qaranka in dowladdu si nidaama ku socoto oo golayaashu si nidaama ku socdaan marka caalamka lala dhaqmayo markii golo kale idinsoo booqdo dadka brotocoolka idiin habeynaya oo habmaamuuskii nidaamka idiin hagaajinaya ama marka hore idinkala sii talinaya waa wasaaradda arrimaha dibadda wasaarad kastoo waddanka ka midana waa sidaas marka isbarbaryaac badan ayaa jiray mas-uuliyiin waxaa jiray jagooyin ama xilal aada waaweyn haya oo dad aada uga xil hooseeya oo waddanka yimid airboortka inay ugu tagaan ay dhacdo ama waxaa dhici jirtay hal mas-uul oo oo aan jago sare haynin inuu madaxda dalkao dhan isu maro oo mid walba xafiiskiisa ugu tago een, ama uu yidhaahdo airboortka ha laygu yimaado een, waxaan isku daynay in aan habmaamuuska qaranka soo celinno soo noolayno een, qof walba dhigiisa jago walba jagada ku faca ah in ay la xaasho inay la kulanto inay soo dhoweyso in ay eh, iyaduna ay usoo gudbiso een, hay-adaha kale dowladda ee shaqadaas ay khuseyso Een, shaqadaas waxaa xooggeeda een, een, qasku ka socda hay-ado kala duwan laakiin madaxtooyadu qayb weyn ayay ka ahayd madaxweynaha xafiiskiisa iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo safaaradaha toos ayagu ula ballama ula xiriira Een, caalamka haddaad aragto safaarad markay noogu taalla hadda nairobi oo kale haddii maanta een, golahani safaaraddani nairobi waraaq u qoro oo golaha u dhigmo oo kenya uu rabo inuu la xiriiro een, safaaraddaasi golahaas toos ulama xiriiri karto wasaaradda arrimaha dibadda waaxda maamuuskay u qoreysaa ee kenya kuwaasaa u gudbinaya baarlamaankooda sidaasay ay ku dhacaysaa marka sabab annaga dowladdeenna een, madaxtooyadeena qaranka safaaraddu toos ugala xiriirto oo hay-addii doonto toos ula xiriirto oo baarlamaanka la xiriirto ma jirto marka safaaradihina waa kala hadalnay een, madaxdii qarankana waa kala hadalnay golayaashana waan geynay een, haddana haddee dhaqan hore hal maalin ma lumayo ma- ma dhammaanayo laakiin wax badan ayaa iska bedelay habmaamuuska qaranka marka waxaan dhihi karaa shaqo xooglan ka qabanay waana socotaa waana dariiq fiican ayuu ku socdaa waxaa kale oo aan qabanay in waxaad la socotaan sharci arrimaha dibadda in lagu maamulo ay tahay in baarlamaanku marsiiyey laba kun iyo afar iyo toban sharcigaas laguma dhaqmi jirin anugu sharcigaas waxaan geeyey golaha wasiirada waxaan sharcigan waa sharci een, golaha wasiiraduna waa maray baarlamaankana waa maray madaxweynuhuna waa saxay lagumana dhaqmo marka ama aan isku ogaano qaylo badanaa ka imaan doonte in aan ku dhaqanno oon ku adkaysanno ama baarlamaanka aan ka codsanno in sharcigan wax laga bedelo ama la laalo oo markaa golaha wasiiradu taa ha isku ogaado baarlamaanka wuxuu naga yidhaahdaba Een, golihii wasiiradu waxay gacanta u taageen oo isku raaceen sharcigu siduu yahay inaan ugu dhaqanno sharcigu waa sharci shuruudo badan xaaladda maanta jirta sida uu yahay oo dhan looma fulin karo oo oo tusaale ahaan waxaa ka mid ah safiirka la magacaabaya laba sano inuu wasaaradda ka soo shaqeeyey marka afartameeye safaarad baan leenahay haddaan rabno inaan magacaabno een, wasaaradda afartan ruux oo safiirnimo ka bixi karaa ma joogaan Ee, een, marka xujooyinkaas waa leeyahay laakiin markii taas waa laga wada hadli karaa markii fursad loo waayo laakiin markii shan lix toban u qalanta ay joogto in banaanka kale laga keeno een, nidaam maaha wixii awal sharcigaas loogu talagalay ayna ka mid ahayd marka sharcigaas een, waxaan goosannay inaan fulino waxaa ka mid a shuruudihiisa een, safiirku inuusan afar sano ka badan joogi karin safaaradda een, uu loo magacaabay afar sano kadib waa in laga laga wareejiyaa ama afar sano gudahood Een, waxaa kaloo ku qoran safiirka iyo diblomaatku waa isku mid eh, diblomaat kasta sideed sano ka badan isu geyn inuusan wadanka ka maqnaan karin macnaha haddii safaarad la geeyo afar sano uu joogo oo mid kale la geeyo afar uu joogo kadib waa in wasaaradda soo galaa Een, si uu wadanka laftiisuba iloobayaa maaragtay intaa ka badan xaaladdu meeshay marayso marka een, sideeddii safiir oo u horreysay ayaan hadda een, soo celinay oo waraaqo u qornay Een, sideed safiir ayaan magacaabi doonaa oo xilalkooda qabta Een, kadibna haddana waxaa ku xigi doonaa een, raac kale oo ama safiir ah ama dad een, xilalka ka hooseeya qunsuliyadaha iyo iyo qaar ka mid ah Een, taasna marka sharcigaas arrimaha dibadda een, waa mid aan hadda inaan ku dhaqanno aan aan bilownay waxyaabaha kale noo qabsano waxaa ka mid ah dalalka dariska ah xiriir dhow in aan la samaysanay Een, oy ugu horeeyaan dalalka ama ciidamadu ka joogaan dalka ama khaasatan saddexda xuduudaha nala wadaaga yemen iyadu waa xaalad kale hadda ku jirtaa Ee, laakiin jibuuti ethoopia iyo iyo kenya oo awalba xiriir dhow aan lahayn inaan haddana xiriirkeena sii xoojino Een, waad xusataan ra-iisul wasaaraha ethoopia madaxweynuhu mar- booqashadii ugu horreysay uu ku tegay adis ababa iyagoo isgarab taagan inuu miidiyaha ka hadlay oo uu sheegay in dowladda ethoopia ay u aqoonsan tahay madaxweynuhu inuu yahay madaxweynihii qaranka aan loona dhaafaynin oo aan goboladiisa iyo hay-adihiisa kale iyadoon dowladda dhexe loo sii marin aan macaamil dowladda etoobiya aanay la samayn doonin wax iska yimid maaha wa wax maaragtay xiriirkeena iyo iyo kalsoonida naga dhexaysa ay keenayso maxaabiis inay noo soo daysayna waad ogtihiin aan maxkamad la saarin oo oo maaragtay ciddii dhib wadana idinku sii haya ciddi kalena iska fasaxa naloo ogolaaday oo saa kusoo heshiinay dowladda maxaa leedahay kenyana sidoo kale xiriir dhow ayaan samaysanay labada dalban laba guddiyo isku dhafan oo golo wasiirre ah ayaa la sameeyey oo marba caasimad ku shiri doona waxaan rabaa inaan xuso masiibadii dhaweyd ee dhacday afar tobanka oktoobar dadku inaysan sidaa u arag waa laga yaabaa laakiin muddo maalmo yar oo isbuuc ka yar qof dhaawaca oo u baahan caafimaad dibadda ah oo dalka joogay ma jirin dhowr maalmood gudahood ayaa dhammaantood dibadda loo qaaday dadku uma arkaan xiriir caalami iyo xiriir wanaagsan oo aan la leenahay saaxiibadeen laakiin waxa weeye haddii aan la qaadi lahayn oo dhaawacyadaas aan la qaadi lahayn muran weyn ayaa ka dhici lahaa iyo maxaa loo waayey cid noo soo gurmata ama ama wax qabata dhinaca kale inkastoo taa haddii dowladdao dhan ka shaqaysay oo mas-uuliyiinta o dhan ku jireen maxaabiista arrinteeda haddaan ku laabto indiya inaan heshiis la galnay waad ogtihiin oo boqol iyo toddobiyo toban ay hadda marayaan mid kale ayaa geeriyooday markii anigu aan tegey kadib heshiis inaan la galnay maxaabiistaas xukuman inaan dalkeenna ku hayn karno inta xabsigooda ka dhiman iyadoo weliba heshiisku qorayo in dowladda soomaaliya ay cafin karto madaxweynuhu cafis inuu u fidin karo dadkaas markii dalkooda lagu soo celiyo kadib sidoo kale ayagana waxaa wadahadal noo socdaa seashells oo maxaabiis naga haysa oo ayagana aan hadda mar dhow qorshuhu yahay in aan tagno haddii eeb yiraahdo bishan gudaheeda maxaabiista kale iyadana aan aan howl ka galayno waa dalal badan oo nala kala hadlay qaarkoodna shaqayraan ka bilownay uganda ka mida suudaana ka mida cumaana ka mida maxaabiista soomaalida wadamo kala duwan ayay ku sugan yihiin marka arrimahaas ayaa ka mid a arrimaha noo qabsoomay waxyaabaha kale oo aan wasaarad ahaan gudaha wasaaradda ka wadna waxaa ka mid a in wadatashi iyo wada shaqayn toosa hay-adda dhexdeeda aan ka abuurnay in aan samaynay shir joogto ah oo agaasimayaasha iyo iyo wasiiradu ay ku kulmaan oo lagu kala tala qaato go-aan kasta oo ka dhacaya meeshana laysku wargeliyo si maaragtay mas-uul walba uu kaalin ugu lahaado maamulka marka culeysyadana horyaalla haddee qayb ka mida waa waa miisaaniyadda haba ugu darnaadeen oo ha ugu horeeyo safaaradaha safaaradaha qaarkood wadamo aada u qaali ah ayay ku yaalaan anigu waxaan idhaahaa shaksiyan wasaaraddii iigu badnayd waxay soo martay caalamka muddadii gaabneed oo new york aan safiirka ka ahaa ayay soo martay marka safiirro iyo diblomaasiyiin xaalad adag ku shaqeynaya oo qaarkood mushaar aysan haysan ama qaarkood gaariga ay wataan darawalkiisa mushaaraysa iyaan aanay haynin waxyaabo kaloo badanoo hoos usii gelin dhibaato ay haystaan kama fili kartid inuuta meel fariisto afar iyo labaatanka saac istanba ay u ahdo telefoonka xamar ka soo dhaca iyo hawsha loo diro kama fili kartid in intaan joogin new york muddo gaaban usbuucii haddaan qiyaaso haddaan qiyaaso afar shan martiqaad ayaan tegi jiray kuwo kaloona teginna way jireen marka safiirku ku marti qaado ead la soo cashayso intaasoo safiiru marti qaado ee mid kaloo ayaa ka mid ah idin marti qaado waa inaad maalin marti qaadda adiga mar walba ma noqonaysid marti ma ahaanaysid baajed badanay u baahan yihiin maalin walba waxaa lagu taagan yahay suud iyo taay iyo iyo shaati cad ayaa lagu taagan yahay qofkii kiradii gurigiisa ka wareersan baajed uu ku iibsada lacagu ku iibsado uma haysto maalin walba dhar u diyaara oo uu shirarka ku tago taasoo ka mida gunooyinka uu xaq u leeyahay siyaasadda iyo diblomaasiyiintu oo sharciga arrimaha dibadda la baasgareeyay ku qoran laakiin aan la bixin culeysyo badan ayaa jira oo miisaaniyadda isugu soo aruuraya dowlado naga kabaa jira miisaaniyadda safaaradaha qaar waa waa uga mahad celinaynaa laakiin dhaqan wanaagsan maaho dowlada ku socoto wakiil halkan lagugu soo dirsaday markaad adigu mushaarkiisa bixinayso haddii wakiilkaasi su-aalo badanaa ka imaanaya shaqada uu qabanayo marka in soomaaliya ay yeelato safaarado ay iyadu biili karto kuna filan tahay waa laga maarmaan arrin hadda gacanta lagu hayana ma aha macnaha eh, eh, lagu filaaday weli ma aha taasi waa ka mid culaysyadana haysta Een, culaysyadana haysta waxaa ka mid a inkastoo asagana shaqo badan aan ka qabannay baasaboorkeena soomaaliga oo waddamada qaar aanay ama aqoonsanayn ama culays dheeraada ay saarayaan qofka qofka sita Ee, een, anigu maraykanka dhowr jano tegey baasaboorka soomaaliga ku tegey viisadii la diiday in lagu dhejiyo ee waraaq gooniya ay ku qoran tahay waan tegey markaan la sheekaysanay waxaan ihi war haddii baasaboorkan waad aqoonsan tihiin sababtoo ah warqadan keligeed kuma safri karo ameerika kuma soo geli karo waxaan ku imaanayaa baasaboorka iyo warqadda labo warqadda waxaa ku qoran baasaboorka iyo nambarkiisa marka haddii baasaboorkaas oo aqoonsan tihiin ma- ma boggaan isaga dhejisaan viisada doodo iyo shaqo n- noo taala weeye Een, marka baasaboorka soomaaliguna arrimaha culayska oo na horyaalla oo socdaalkeena saameynaya oo viisooyinkeena saameynaya ayay ka mid tahay viisada haddii aan in yar ka taabto maadaama aan soo hadal qaaday Een, dalka indiya waxyaabahan kala soo heshiiyey waxaa ka mid ahaa viisada dadka xanuunsan iyo ardayda oo nairobi loo aado mar walba oo kharash badan iyo waqti badan oo kale iyo viisada nairobi oon sahlanayn Een, culayskeedu ay- ay- ay leedahay inay muqdisho noo keenaan taasna way ballan qaadeen assessmentkana way sameeyeen inkastoosan hadda bilaaban in xamar lagu bixiyo viisadii laakiin waa howl aan mar dhow haddii eeb yidhaahdo toddobaadka hadda lasoo dhaafay xataa waan ka wada hadlaynay eh, safiirka indiya marka adigu howlahaas ayaa ka mid a howlaha een, noo qabsoomay een, si kooban marka aan u dul maro een, wixii su-aalaha soo baxana waa waa- waan ka jawaabi doonaa arrinta goonida la ii weydiiyey waxaan malaynayaa xajka inay ahayd een, eh, een, xajka iyo iyo servicekiisa ama adeega xajka Een, si kooban haddaanu idhaaho su-aalaha faahfaahintana waa waa ka bixin doonaa waa sababtaan u keenay qunsulka guud usoo kaxeeyey wasaaradda arrimaha dibaddu hadda kaalinta ay ku leedahay howlaha xajka waa mid aad iyo aad u kooban siday saxda ahayd maaha laakiin waa mid aad u kooban annagu lacagna kama qaadno dadka xajka taga Een, adeeg ka badan in marka ay xajka tagaan oo dalka dibaddiisa ay joogaan haddii qofka eh, eh, xajka yimid haajiga haddii dhibaato qabsato ama wax la soo gudboonaadaan aan ku- aan ku talagalkiisa hore ku jirin in aan usoo gurmano oo markaas haddaan wax ka qaban karnana ka qabanno haddaanan ka qaban karina oo oo qasiladdu aanan ka qaban karina la soo wadaagno eh, eh, dowladda iyo dalka intiisa kale ayaa hadda hawshan ku kooban tahay kaalinteena Eh, waxay ku kooban tahay kaalimo maaragtay heshiisyadii waxa dhacaya inaan si guud oo duljoog ah aan uga warqabno marka ay dhacayaan laakiin hawshan waxaa xooggeeda gacanta ku haya wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradaha kale ee soo geli kara ee arrimaha ka khuseeya waa arrimaha dibadda waa caafimaadka waa amniga oo qeybta socdaalka kasoo gelaya iyo iyo immigrationka iyo wasaaradda maaliyadda waxaa iyaduna kaalin ku yeelan karta wasaaradda gaadiidka oo diyaaradihii iyo iyo so- socdaalkaas een, dhinac ka saameyn karo marka annaga runtii faahfaahin badan oo aan hawsha kaalin badan oo ku leenahay ma jirto laakiin haddii su-aale layga weydiiyo ama faahfaahin layga weydiiyo waa mid een, aan aan geli doono waxyaabaha noo qorshaysan waxaa ka mid a howlaha dhexda noo marayo hab maamuusku ka mid yahay iyo sharciga hirgelintiisa ka sokow waxaa ka mid a in een, markii ugu horreysay safiirada la magacaabi doonaa ay safiiro wasaaradda ka shaqeeya ay ku jiraan oo dad wasaaradda ka shaqeeya oo khibrad leh oo mudan oo ka bixi kara oo raba in in maaragtay fursadooda la siiyo oo marar badan la dul maray eh, eh, eh, in in fursadooda la siiyo dhibaatooyinkana haystana waxaa waxaa waxaa waxaan ka booday in dad badan ay waraaqa haystaan loo qoray oo mas-uuliin naga horreysa u qortay ama wasaaradda ah ama meelo kale ah een, ama madaxdii dalka ah ama golayaashii dalka ah oo eh, ku magacaaban een, xilal safaaradaha ah dibadda ah kuwaasoo dhowr sano aan weli tegin oo meesha joogay marka dad tiro badan oo magaalada jooga oo waraaqa haysta oo- oo- oo oo dalbaya wax awal loo ansixiyey ama loo saxiixay in in eh, ay helaan Een, arrinta aan uga baxayo oo ugu dambeysa waxa weeye arrinta een, in badan laga hadlay malaha dadka ka hadlay annaga ugu yaraynan malaynayaa een, ku lug lahayn ee ku saabsan khilaafka diblomaasiyadeed ee khaliijka ka dhacay arrintaas waxaan rabaa een, in aan briefing yar ka bixiyo haddii su-aale laga qabana waa waa ka jawaabaya waxaan rabaa inaan caddeeyo een, waa marka ugu horeyse dowladda soomaaliya khilaafkaas khaliijka ka dhacay kama qayb gelin waxaan waxaan taagannahay meeshii aan taagnayn intaan khilaafkaasi dhicin intaan dalalkaasi iskhilaafin meeshii aan taagnayn ayaan taagannahay maxaan ula jeedaa dalal wada saaxiib badan ah xiriir dhow aan leenahay qaarkood aadaan isugu dhownahay ayaa khilaaf dhex maray qaar ka mida waxay naga codsadeen kuwii kale inaan khilaafka ayaga gacan ku siino kuwa kale ka hor nimaadno annaguna waxaan istaagnay xaaladda maanta aan ku jirno tabarteenna danteennu kuma jirto khilaaf dalal kale ka dhexeeya oo dalalku wada saaxiibadan yihiin inaan horboodna oon ku biirno annagu waxaan ka gaabsannay ama ka baaqsannay inaan ka qayb galno dagaalkaas inaan colaadaas dhex martay dalal kale oo saaxiibadeenna aan ku biirno qaarna la soo jirsanno qaarna la dirano meesheenni aan awal joognay ayaan joognaa khilaafka dadka ku talinaya in laga qayb galo ama iyagu af ahaan uga qayb galaya inta muuqata waa dadka ku eedeynaya dowladda in aan anagu ka baaqsannay ayagu way kuwa ka qayb galaya oo dhinac la jirsanaya dhinacna la diraraya ma aha dowladda dowladdu waxay taagan tahay meeshii ay taagnayd intaa khilaafkaasi bilaaban Een, maxaan u istaagnay qayb ahaan waxaa weeye in xiriirka soomaaliya ay dal la leedahay aanu dal kale ku xirnayn dalal kalena ku xirnayn ee iyada iyo dalkaas uu ka dhexeeyo si dal walba xiriir nala leh uu u arko hadduu eh, xiriirkeenu wanaagsan yahayna inaan haynayno hadduuna xumeeyana inaan iska qabanayno laakiin haddii naloo arko xiriirkeenna dal nagala dhexeeya in dalal kale ay go-aan ka gaari karaan taas eh, kalsooni iyo xiriir waddanku lala lahaan karo iyo isku halayn muddo dheer ah oo istaraatiijig ah ma jiri karto marka dal walba oo oo soomaaliya xiriir la leh isaga iyo annaga ayaa xiriirkaas naga dhexeeya cid kalena ma khuseeyo Een, waa mar waa marka labaad xaaladda maanta aan marayno xaalad ma aha aan annagu u aragnay in danteennu tahay khilaaf dalal kale ka dhexeeya khilaaf nagu filan meesha nu yaallaa kan ayaa xal nooga baahan dhibaato nagu filan halkanay taallaa argagixisan naga badan halkanay taallaa oo inaan iska qabanno u baahanna marka problemka dalal kale ka dhexeeya waxaan u rajaynaynaa oon ugu baaqnay inay wadahadal ku dhammaystaan waxaan ugu baaqnay inay ururka jaamacadda carabta ka wada tirsannahay oo toddobaadkan ku kulmaya qaahira in ay ay horgeeyaan oo halkaa lagu xaliyo waxaan ugu baaqnay ururka islaamka oo ka wada tirsannahay oo fadhigiisu eh, sacuudiga yahay in aan iskaashiga islaamka dalalka islaamka in halkaa lagu xaliyo laakiin annagu aanaan noqonin qeyb ka tirsan een, colaadaas Een, waxaan runtii aad iyo aad een, u qiimeynaya una qadarinaya dowladda sacuudi arabiya oo aan jeclaysan go-aankeeni koowaad oo marka hore aan gaarnay laakiin nagu eh, eh, nagu qadarisay een, fahamtay mowqifkeenna aqbashay een, cooperationkeennina inuu kor u sii kaco maahane aanu hoos u dhicin oo deeqa horlena noogu deeqday een, ayaan ayaan runtii aada u qadarinaya una mahad celinayaa Een, waxaana rajeynayaa in loo fahmo danta soomaaliya mar walba meeshay taallo markii weliba dalal kale ay ay qaabilsan tahay een, siyaasiyiinta iyo iyo muwaadiniinta soomaalida waxaa habboon markay dhexdeena tahay ee siyaasad iyo kala jiidasho iyo doorashan waa meel markay dalalka caalamka iyo waddankeenna tahayna waa meel wixii kale laisu sheegi karo gudaheenna waa meel laakiin in laga boodo dalka ee ka shaksi ahaan in dalka wakiil laga yahay oo kale ee loola macaamilo dalal kale een, waa wax laga qurxoon yahay in marka dalkeenu markay nabad tahay iyo markay khilaaf tahay iyo markay colaad tahay iyo mar kasta in aan dibad markay noqoto inaan isku duubnaano hal cod leenahay oo halkaas coda noo hadlo oo dowladde wixii lagu saameyn karo lagu saameeya laakiin markii go-aan soo baxo in in laysla qaado inay ku qurxoon tahay marka idinkoo mahadsan waxaa jeclaha wixii su-aal la qabo in lay weydiiyo diyaar aanu ahay waana mahadsantahay